dhalinyarada odayaasha iyo maamulka tuulada lafoole oo kamid ah tuulooyinka hoostaga magaalada beledweyne ayaa si isku tashi ah ku bilaabay dhismaha buundada xabiibe aadan oo muhiim u ah bulshada tuuladaasi buundadan ayaa waxaa burburiyey fatahaadii webiga shabeelle waana wadada ugu muhiimsan ay isticmaalaan bulshada xaafadda marka ay biyuhu goodoomiyaan qaar ka mid ah guddiga dhisaya dhismaha buundada iyo dhalinyarada deegaanka ayaa ka warbixiyey dhismaha buundadani iyagoona hay-adaha samafalka iyo maamulka iyo dowladaba ka codsaday in ay ka qayb qaataan garabna ku siiyaan dhismaha buundadana waxaan ka mid ahay dadka degan deegaanka lafoole aan ka shaqo wadnaa shaqo aan ka wadnaa buundada xabiibe aadan waxaan ka tirsanahay guddiga ka awooda howlaha maaragta shaqada maaragtay meeshaas waxaa ka jirto waddo aada u halaysan buundo oo saaid u halaysan oo waqtiga roob roobabawda webiga oo keliya kasoo baxo oo ku xiran yahay baayi fara badan ayaa ka jiro marka meeshaas marka shaqo ayaa ka wadnaa waxaan nahay ururka dhalinyarada lafoole maaragtahay waqti badanna waan soo jiitamaynay hadda dhowr kaariko maaragtahay dhagaxa ayaa gedinay waxna waynu dhiman yihiin waxaan ka codsanaynaa hay-adaha samafalka in maaragtay wax nagala qabtaan meeshaas maaragta isxilqaan nafsadeyna ayaan meesha ku galnay maalmahan howl ayaan ku jirnay oo jidka ah khaasatan buundo la yidhaha buundada xabiibo aadan oo aad dhuunta noogu gashay oo markuu fatahaadda soo baxdo caqabad badan aan kala kulanno ayaan baryahan dad dhallinyaraha is aruursadayaan kaarikooyin iyo walaxan ku rogrogoynay marka xaalkeennu waa sidaas anigana waxaan u qaabilsanahay xagga howl howlqabadka shaqada shaqadana hadda fari ka noqodno
magacaygu waa cabdiweli maxamed ibraahim oo ka tirsan guddiga tuulada lafoole ayaantan waxaa jirta in caqabada nagu soo laalaabto dhibaato badan u geysatay fatahaadahan sidii mataqaanaa bibiga uma kubiyo keena fatahaadoo kale waxaa jirta markaa buundooyin mataqaanaa nagu soo baxo oo inta badan intaan anaga waddada aan ka bixin meesha lagu gootoomiyo marka ayaantan shaqadeeda ayaan ku jirnay dadka bulshada ayaan lacag ka aruurinay meeshii waxaan ku shubnay mataqaanaa kaarikooyin aan ku shubnay aad iyo aad ayay u go'day waxaana dhibaatadaas u geystay fatahaadda webiga shabeelle shaqadiina weli waa dhimataa farakama qadno annagana waa u tabar la'nahay marka waxaan codsanaynaa annagoo marayno idaacadda beerluna annagoo soo marsiinayno in mataqaanaa wax allaale wixii nagu taakulay karaan ama hayadaha caalamiga ha noqdaano ama dad mataqaanaa sadaqada baxsana ha noqdaano in wadadaas gacan lagula siiyo sidii mataqaanaa dhibaatada hadda ay jirto si aan mataqaanaa wax looga qabto buundadan ayaa waxa ay aada muhim ugu ahayd xilliyada roobaadka iyo fatahaaduhu dhacaana isku socodka bulshada